gaarisa cabdisamed inoo warami doono dhegeystayaal si faahfaahin aan uga hadalno geedi socodka doorashada ee ismaamulka gaarisa haddii ay markaasi inoo suura gasho cabdisamed cabdi ayaa markaasi qadka telefoonka soo gelin doonaa si doorashada ku-celiska ah ee markaasi uga dhaceyso ismaamulka gaarisa uu markaasi wax inooga siiyay si gaar ahna deegaan baarlamaaneedka townshiba oo dib loogu celinaya doorashadiisa kadib markii jegadaasi ay bannaanaatay oo aadan barre ducaalo oo markaasi deegaankaasi muddo xildhibaanka ahaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga ee kenya cabdisamed cabdi ayaan markani la xiriireynaa oo qadka si toos aan usoo gelinaynaa si uu markaasi faahfaahin dheeraada inooga siiyo geedi socodka doorashada ku-celiska cabdisamed soo dhawow
cabdisamed bal faahfaahin naga sii siday u socoto doorashada ku-celiska ee maanta ka dhacayso gaarisa gaarisa gaarisa township
doorashada ku-celiska ee ka socoto kursiga baarlamaanka ee gaarisa township si jawi degan ayay ku bilaabatay saaka goobihii aan tegay jawiga aad ayuu deganaa dadka laakiinse markaad fiiriso doorashooyinka caadiga ah ee doorashooyinka guud inay ka bedelan tahay ayaa aada loo dareemi karaa sababto waad arkay way yar tahay inaad aragto saddex qof iyo ama afar qof ama shan qof oo goobihii aan tegay markaan kasoo qaato oo maaragtay layn ku jiro dadka waxay u socdaan keli keli laba laba saddex saddex ayay u gelayaan hadda waxaan joogaa aan tetu iskuolka hoose dhexeeya tetu waa goobaha maaragtay codbixiyaasha ugu badan ayuu ka mid yahay goobaha cod dadka ugu fara badan dadka codbixiyaal aad u badan ayuu leeyahay haddii aan kala u dhiga ama goobaha wuxuu ka mid yahay maarata dadka aada uga codeeyaan dabcan sida ii muuqato haddoo kale meesha ugu badanaan arkaa wax layn ku jiro waxaan u malaynayaa ilaa lix qof ilaa toddoba qof inay yihiin meelaha qaarkood oo maaragtay qolalka qaarkood ama afka qalaad waxaa lagu yihahda streamko kale wax taagan ma arki hal meel ayaan inta hataa ku arkaa dadka markaad weydiisana waxay ku dhahayaan doorashadan inta badan dadka ma xiiseynayaan oo dadka qaarkii markay kula kaftamaan waxay ku dhahayaan dumarka aad u codayaan dumarkana weli ma ay soo ayay markay kula kaftamaan ku dhahayaan jawiga sida kale iska degan yahay goobaha maarata codbixiyaasha askar ayaa joogto dadkana si nabad ayay ku codaynayaan qolaa dadkan maarata shaqaalaha ee guddiga doorashada kuwii aan weydiiyey kolley inta aan la kulmay kuwa maarata joogeen xarumaha naga codaynaya joogeen wax ciladii wax oo dhib oo lasoo darsay iima sheegin dadkii aan la kulmay oo codeeyeenna imaysan sheegin hadda marid maarata qof caqabad lasoo darsay oo leh waa laga waayay magacayga ama systemka ii shaqayn waayo ama ma arkin dad maarata cabanayo o noocaas oo kale lama kulmin magaalada meelaha qaarkood markaad fiirtid jawigeeda wuu iska degan yahay markaad dhex martoo kala haddiishow doorasho kama socota qaybaha qaarkood markaad fiirtid magaalada dhexdeedii suuqa markii laga reebo ama magaalada xaafadaha markaad gasho way iska degan yihiin oo maarata meelaha qaarkood maba ka dareemaysid doorashada ka socota laakiin guud ahaan hadda si si degan ayay ku socotaa dadka qaarna waxay ku dhehi kule ku oranayaan ama ay leeyihiin dadku way imaan doonaan oo maarata dib ay ka imaan doonaan wayna dhacdaa inta badan dadka maarata ilaa wixii shan saaca ilaa duurka inay aada u imaadaan hadda guud ahaan jawiga waa uu degan yahay doorashadana hadda sida ii muuqata si wanaagsan ayay ku socotaa marka goobaha codbixinta xilligii loogu talagalay ma furmeen
goobihii aan tegey xilliga loogu talagalay way furmeen shaqaalihii guddiga doorashada ee meesha ugu tegeen waxay sheegeen wax cillad inay la darsay waktiga loogu talagalayna ee fureen anig goobihii aan tegay haddii aan kasoo aan aan ka hadlo marka maadaama gaaris maalmihii ugu dambeeyey olole xoogan uu ka socday hadda oo laba saaci wax la maraya maxaa sababay in weli tirada dadka soo baxay ee hooseyso
dabcan mawlid haddii aan dib u fiirna arrintaas ayada waxyaabaha sababaya dadka doorashada guud marka ay jirto dadka ilaa waxaa loo codaynayaa laga soo bilaabay m c a m b governor senator marka ninba qof buu xiiseynayaa laakiin isku soo baxa ugu badan dadka markaad weydiiso waxay ku dhahayaan dadka waxay jecel yihiin ama aada usoo saaraa oo guryahooda kasoo saaraa nimanka u tartamaya ama dadka u tartamaya kuraasta m c a oo maaragtay jago hoose oo laga yaaba halkii hadda garis oo kale garisa township waxay ka kooban tahay ilaa afar word ama afar deegaan hoose baarlamaaneedka kasii kooban tahay marka xamaasad bay leedahay oo maaragtay dadka u tartamaya ama kuraasta loo tartamo ee m c a ga xamaasad ka gedisan ayay leedahay tan tan tan kursiga baarlamaanka ama senatorka ama governor marka dadka markaa weydo xogalaan dadka waxaa soo saari jiro keeni jiray ku leeyihiin kuraasta m c a dadka aan la kulmay oon iri maxaa u malaynaysaan arrintan marka inta badan saasay ku qiyaasayaan lakin waa runtaa way jirta maalmaana ololo aad u badan ayaa ka socday garis inkastoo shalay draatii la nasanaya waxay ka horreeyey dabil ka badan xamaasad baa laga dareemaya magaalada suuqyadoo kale xamaasad aad u badan baa laga dareemaya hase haatee haddana waxaad moodaa in isku soo baxa oo aad u hooseeya in inkastoo laga yaabo inay dadku ay dib ka soo baxaan lakin hadda sida muuqato dadki way hooseeyaan had inta joogtana waxaad moodaa inay u badan yihiin dumar raggu waa aad bay ugu yaryihiin daduna agento ama wakiilo oo kale iyo maogii waxaad u malaynaysaa dhifdhif markii tobankii dumar aad aragtaba halkoo ama laba ayaa ayaa rag ka ah taasoo ku tuusinaysa dadka coday inay u badan yihiin dumar
aadaan umahadsan tahay cabdisamed dib baan kugu soo noqon doonaa hadduu alla idmo adigaa